بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hal sanno kadib dib u doorashadii madaxweynaha maraykanka trump hogaamiyahan oo weli ku howlan tarxiilka kumanaan dad ah sicir barar xooggan oo ay wajahayaan dadka ameerikaanka ah iyo dagaalka dhaqaale uu albaabada u furay oo weli taagan haddaba trump ku guulaystay ajendihiisa ahaa in maraykanka uu ka dhigayo waddan weyn uuna ka beddelayo xaaladda uu hadda ku sugan yahay dagaal lafajabis ah oo ka dhex socda dowladaha yukrein iyo ruushka iyo xukuumadda moscow oo beegsi gaar ah ku haysa waddooyinka tareennada ee saadka u maraa ciidanka yukrein xilli washington ay sheegtay inay socdaan dadaaladii u dembeeyey oo lagu soo gebagabaynayo dagaalka u dhexeeya muuska iyo kiyef qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo shanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha jumaada thani mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom ugu horreynna waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمضاءته بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada shan iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax xalqadeennii toddobaadkii hore waxaa inoo joogtay nafta qofka suufiga ah maxaa horay u dhaqaajin kara nolosha adduunka haddii uu dhaqaaqo wuxuu u dhaqaaqayaa isagoo ka xeeladaysanaya meelaha lagu ku fikaro si uu dhulka nabadgelyo ugu noolaado toddobaadkanna halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa inshaa allah الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا
ugu dambayntii suufiyadu waxay ku dangiigtaa sida aan horey u soo sheegnay fitnada adduunka ee sababaysa in lagu dhaco macaasida taas oo aanan la isaga ilaalin karin ilaa la dilo shahwaadka nafta si ay uga dheeraato dabinnada shayddaanka waxayna arrintan qur-aanka uga helayaan jihayn fara badan iyo jihayn fara badan oo ay ka helayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
mar kale allah waxa uu yidhi يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور mar kalena allah tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً
rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi wallaahi faqri idinkagama baqayo laakiin waxaan idinkaga baqayaa in adduunka la idiin furo sidaba loogu furay kuwii idinka horreeyey oo kadibna aad ugu tartantaan sida ay ugu tartameen oo ay idin halaagto sida ay u halaagtay abidar radiallaahu canhu wuxuu yidhi waxaan la socday rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhulka shiila madowda ah ee magaalada madiina waxaana naga soo horbaxay buurta uxud markaas buu yidhi abaa dariyow waxaan ku idhi waan ku ajiibay rasuulkii allow wuxuu yidhi ima farxad gelinayso inaan haysto uxud oo kale oo dahab ah ka dibna saddex beri ay soo wareegto iyadoo ay iiga soo hartay hal diinaar ilaa shay aan u keedsado dayn ma ahane ama inaan ugu bixiyo ma ahane addoommaha allaah sidaan iyo sidaan midigtiisa bidixdiisa iyo gadaashiisa ka dibna wuu socday ka dibna wuxuu yidhi dadka ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu waxyar maalinta aakhiro ilaa qof u bixiya mooyee sidaan iyo sidaan iyo sidaan midig iyo bidix iyo gadaashiisa waana kuwa aad u yar saxaabada allaha ka raali noqdee waxay maqleen digniinahan ku soo arooray kitaabka allaah iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam quluubtooda ayayna ka buuxsantay waxayna si dhab ah u ogaadeen in dhaldhalaalka adduunka uu yahay midka dhammaanaya iyo in aakhiro laga helayo nimcada dhabta ah ee mudan inuu qofku u dadaalo markaas ayay isaga saahideen in badan oo ka mida adduunyada laakiin sidaan horay u soo sheegnayba suhdigaas wanaagsanaa ee wax dhisayay ee dadkiisa ku dhiirigelinayay jihaadka ee aan ku riixaynin in nafta uun lagu mashquulo waa sidaan hore u soo sheegnay ee suhdiga qofka dhufayska uga noqonaya fidnada ma ahan ka nafta dilaya si uu uga ilaaliyo inay fidno ku dhacdo digniinahan waa xusuusin si aysan dadka adduunka ugu fidnoobin oo aysan u iloobin aakhiro mana aysan u imaan si ay dadka uga hor istaagto inay noloshooda adduunka maareeyaan iyo inay ka hor istaagto inay shaqaystaan oo ay dhaqdhaqaaqaan waxayna la mid tahay boorarka waddooyinka ku dheggan ee dadka uga digaya godadka ka horeeya ee ma ahan si ay nolosha uga go'aan laakiin waa inay iska ilaaliyaan simbirirxashada marka haddii ay qolo timaaddo oo ay dhahaan waddadan kuma soconayno sababtoo ah waxaa ku dheggan boorarka ka digaya godadka ku yaalla ee lagu dhici karo kuwaasi waxay ku tarax tageen shakila'aan digniintii ilaa ay ka gaareen heer ay iska fadhiistaan oo aysan waxba qabanin qofka naftiisa ku kalsoon waa midka soconaya isagoo ka xeeladaysanaya inuu ku dhaco godadkaas laakiin kan ka cabsanaya isaga socodka wuu joojinayaa bal fiiriya xadiiskan ka midka ah axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee odhanaya allaha naftayda gacantiisa ay ku jirto ayaan ku dhaartaye haddii aydan dembaabi lahayn oo aydan toobadkeeni lahayn allaah adduunkan wuu idinka wadi lahaa wuxuuna keeni lahaa qolo dembaabaysa oo toobadkeenaysa oo uu ka toobad aqbalayo ma isku boorin la isku boorinayaa dembiga maya dhab ahaantii kama suurowdo rasuul ka mida rususha uu allaah soo diray nabadgeliyo iyo naxariis dushooda ha ahaatee in dadka ay ku booriyaan inay dembaabaan isagoo ah kan dadka ugu yeeraya inay allaah addeecaan iyo inay ka fogaadaan inta ay awoodaan dunuubta laakiin waa boorin la isku boorinayo in la shaqaysto marka uu qofka ku jiro shaqada noloshiisa wuxuu ku dhacayaa dembiyo taasna waa lama huraan aadano oo dhan waa mid gafaya markaas ayay noqonaysaa waddada qofka mu'minka ah ee shaqaynaya inta uu nool yahay mid marka uu dembaabo allaah u toobadkeena allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون laakiin midka aan dembaabaynin weligiis waaba haddii la helo qof sidaas ah waa mid aanan weligiis shaqaysanin gafkiisa ugu weyn ee uusan ku baraarugsanaynaa waa inuusan waxba qabanaynin waana gaf culus marka miisaanka la saaro sababtoo ah waa gaabis laga gaabiyey gudashada waajibaadkii lagu waajibiyey dadka ma ahan howlkarnimada inuu qofka madaxiisa ku qaado sallad ay ka buuxdo waxyaabo kala duwan kadibna uu fadhiisto isagoo aan far nuuxinin si aysan salladdaas waxa ku jira uga daadan sababtoo ah si walba uu u dadaalo oo ugu dulqaato culaysyada inta uu ku jiro fadhigan xasiloon wuxuu ka habsaamay wixii looga baahnaa oo ahaa inuu dhaqaaqo كلا لما يقض ما أمره laakiin howlkarnimadu waa in uu qofku la yimaado dhaqdhaqaaq loogana baahan yahay iyadoo salladda uu madaxa ku sido aysan ka dhicin oo aysan daadan waxa ku jira haddii ay wax ka dhacaan kadib markii uu dadaalay oo uu la yimid niyad wanaagsan markaas allah wuu saamaxayaa wuuna u dembi dhaafayaa qofka aanan arrinta fududaysanin oo aan yaraysanin waxa ka dhacay oo aan ku sii indha adkaanin wixii uu sameeyey taa cagsigeedana u degdega inuu naftiisa xasuusiyo allaah oo uu dembidhaaf weydiisto halkan ayayna uga muuqanaysaa qofka naxariista allaah xitaa isagoo ah mid gafay maadaama uu yahay mid u taagan wixii laga rabay gafkuna uu ka dhacay intii uu ku jiray gudashada waajibaadkii saarnaa oo uusan ka dhicin inta uu fadhiyey oo uu ka sii jeeday waajibaadka sidoo kale waxaa muuqanaya weynida manhajka rabbaaniga ah marka uu la tacaamulayo dadka ma ahan waxa laga rabo qofka marka laga hadlayo manhajka rabbaaniga ah in uu dilo rabitaankiisa si uu uga badbaado ku dhicitaanka gafafka aslanna kama badbaadi karo sababtoo arrintaasi waxay shaqola'aan ka dhigaysaa dhinacyo badan oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee uu allaah dadka u abuuray waxaa loo baahan yahayna waa inuu qofku shaqeeyo oo uu dhaqdhaqaaq sameeyo dhan walba oo bannaan suurtagalna ah siduu dhulka ugu camiro waxa uu keensanayo manhajka rabbaaniga ah isagoo ah mid allah ka cabsanaya fattaquu allaha ma statactum wasmacuu wa atiicuu markaas ayuu dhulka la buuxsamayaa dhaqdhaqaaq iyo socod kobac iyo awood iyo inta ay dadka awoodaan nadaafadda waatan hagaajinta dhulka sida qur-aanka ku soo aroortay لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kadib waxaa dhulka ka dhacaya loolan si mar kale loo hagaajiyo haddii ay fasahaadiyaan kuwa wax fasahaadiya allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين mar kalena allah waxa uu yidhi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
sidaas ayuu qofka muslimka ah iyo ummadda muslimka ah ugu istaagayaan waajibaadkii dhulka ka saarnaa taas oo aanan dhammaanaynin inta ay dadka dhulka joogaan sidaasoo kale ayuu qofka muslimka ah iyo ummadda muslimka u gudanayaan cibaadada looga baahan yahay marka laga hadlayo fahamkeeda guud waxayna sidaa ku xaqiijinayaan yoolkii dadka uu allaah u abuuray dadka adduunka ka saahiday waxay arrintan u guteen iyagoo ka soo baxay booskii ixsaanka wuxuu yidhi waa maxay ixsaanka wuxuu yidhi ixsaanku waa inaad allah uga baqdaa sida adigoo arkaya haddii aadan arkayninna isaga ayaa ku arkaya laakiin suufiyadu waxay u leexdeen salaadda iyo soonka iyo xuska allaah waxayna dhaheen waa kuwan waxa aakhiro aan ku heli karno amuuraha adduunka wax dana kama lihin sababtoo ah waa fidno dadka ku ridaysa dabinnada shayddaanka intaasi kadib waxay ka tageen inay adduunka ka shaqaystaan si ay u raadiyaan risqigooda waxayna ku kaaftoomeen wixii yaraa sidoo kale waxay isaga leexdeen culumtii adduunka sida caafimaadka iyo xisaabta injineernimada fiisiyaaga iyo kiimiyaaga sababtoo ah waa wax adduunka ku tacalluqa sidoo kale waxay isaga tageen horumarkii maadiga ahaa sababtoo ah waa dhaldhalaal adduunyo oo sababaya in la halaagsamo sidoo kale waxay ka tageen loolankii lala loolamayey baadilka iyo iskudaygii la isku dayayey in la burburiyo sababtoo ah allah wuxuu addoommada u dhisay wixii uu doonayey haddii uu si kala dooni lahaa way ahaan lahayd sidaas marka uu allah doonana isaga ayaa beddelaya asbaabtana wuu uumayaa natiijada waxay noqotay waxa ku dhacay caalamka islaamka oo ah fakri jahli iyo cudur iyo taagdari iyo dibudhac dhan walba ah arrinta diinta sidaas kuma toosayso ummaddan xaalkeedana sidaas kuma hagaagayo mana awooddo inay sidaa ku gudato risaaladii weyneyd ee uu allaah u dhiibay oo ay ahayd inay noqoto ummad wax xanuunisa oo dadkan hoggaamisa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً
siduu noqonayaa xaalka ummad iyada dhanba wada fadhisa oo wada gaajo ah oo wada jahli ah oo wada xanuunsan marka uu qof weliba raadiyo risqiga inta isaga ku filan halkay dowladda islaamka ka helaysaa dheeraad ay ku bixiso waddada allaah si ay u dhaqangeliso amarka allaah وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم marka aysan dhulka ka jirin aqoon iyo horumar maadi ah sideed ku diyaarinaysaa awood argagax gelinaysa cadowga marka uu cudurku faafo oo aan la daaweynin taas oo ay keenayso aqoondari dhanka caafimaadka ah iyo ka gaabin laga gaabiyey isdaaweynta iyadoo lagu andacoonayo in qadarta allah la isku dhiibo laguna qanco sidee loo helayaa jir awood badan oo hub ka xambaari kara si uu uga hortago cadowga suurtagal ma ahan arrintaas amarkan rabbaaniga ah oo keliya iska baddaa awaamiirta kale ee rabbaaniga ah ee badan ayaa laasiminaya inaan la imaanno manhaj nololeed oo ka beddelan gebi ahaanba kan aan hadda ku nool nahay amarkaasi wuxuu laasiminayaa in ay dadka cilmiga adduunka bartaan oo ay meel sare ka gaaraan oo ay kaga sara maraan cadowga ayna ku sii socdaan horumarka maadiga ah ayna kaga hormaraan cadowga waana inay haystaan dhaqaalo badan si ay ugu dhisaan awoodda ay lama huraanka tahay in cadowga kaga guulaysato waa inay yeeshaan wax soo saar badan oo dhan walba ah iyo goob kastaba waxaa dhab ah in laga saahido dhaldhalaalka adduunka inay tahay meesha ugu sarraysa ee dhaqanka iimaanka waana booska ugu sarreeya ee qofka mu'minka ah uu gaarayo laakiin in laga saahido dhaldhalaalka adduunka ma keenayso in wax soo saarka la joojiyo mu'minka dhabta ah awooddiisa oo dhan wuxuu ku bixinayaa booska uu ka shaqaynayo intaa kadibna wuxuu naftiisa u isticmaalayaa wax yar oo ka mid a waxaas uu shaqeeyey inta kalena allaa dartii ayuu u bixinayaa sidaas ayayna bulshada isku kaabaysaa oo ay isku garab istaagaysaa kuwa wax haysta ayaa xambaaraya kuwa aan waxba haysanin dadka maciishadoodana way iska soo agdhowaanaysaa mana jirayso khaninimo xaddaaf ah iyo faqri wax baabi'iya intaas kadibna dowladda islaamka waxay helaysaa wax dheeraad ah ee ku caawiya inay gudato risaalada islaamka mana gudan karto risaaladaas ilaa ay ka noqoto mid awood leh oo laga heebaysto cadowguna ay ka baqaan
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي halkan ayaan ku soo gebagabeynaynaa xalqadeenna shan iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigtaa noo ballana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen eliyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa dagaalka tareennada ruushka maxaan ka ognahay bartilmaameedyada xoogan ee ku socda qadadka tareennada ukrain warbixin uu daabacay wargeeska the times ayaa lagu iftiimiyey in duulaanka ruushka markan uu si aad ah ugu jihaysanayo qadadka tareennada ukrain oo ay xukuumadda moscow u aragto halbowlo muhiim ah oo waqti xaadirkan mudan in laga naafeeyo kiyef sida xogtu ay caddeynayso waxay dowladda ruushka si aad ah u xoojisay waayihii dambe weerarada xoogan ee ay ku bartilmaameedsanaysay jidadka tareennada ee ukrain qadadkan ayaa waqti xaadirkan waxay halbowlo u yihiin shacabka iyo ciidanka ukrainba waxay warbixintu tidhi haddii mar dagaalku uu sii xoogaystay ruushkana ayuu u hirgeli weysay in uu burburiyo gebi ahaanba dowladda ukrain waxauu markan u jihaystay dagaal ka dhan ah waddooyinka tareennada si loo gooyo xididada dhaqaale islamarkaana loo naafeeyo nolosha bulshada ukrain the times waxa uu caddeynayaa in tareennada ay waqti xaadirkan keliya aysan ahayn kuwa u adeega bulshada islamarkaana qaada badeecooyinka kala duwan balse ay noqdeen dagaaladan jira awadeed kuba halbowlo u ah milatariga islamarkaana qaada sahayda ciidan ee muhiimka ah ruushka oo taasi ka war helay ayaana sidaa awadeed xoojiyey weeraradiisa ka dhanka ah qadadka tareennada ukrain sida uu caddeynaya yuri saag oo horey u ahaa la taliyaha wasiirka difaaca ukrain in ka badan saddex kun iyo toddoba boqol oo weerar ayay ruushku ka fuliyeen qadadka tareennada ukrain waana tan iyo bishii agosto ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun afar iyo labaatan waxay xogtu caddeynaysaa in ruushku uu degsaday ilaa saddex istaraatiijiyadood oo uu ugu talagalay in uu ku naafiyo waqti xaadirkan bulshada ukrain iyo ciidankeeda waa midda koowaadee in la xoojiyo weerarada xuduudaha si bulshadu ay isugu yimaadaan hal aag oo ay ka abuuri karaan cabsi ballaaran waxay intaasi kadibna ay go'doomiyaan qidada labaad waa in la jaro qadadka tareennada si loo curyaamiyo dhaqaalaha iyo nolosha bulshada tan saddexaad waa in laga curyaamiyo ciidanka milatariga dhanka sahayda iyadoo mar kale loo istaagayo waddooyinka tareennada mar warbixintu ay ka hadlaysay khasaaraha ukrain ka gaaray weerarada ruushka ee waddooyinka tareennada ayay tibaaxday in in ka badan kun shaqaale oo tareen la dilay halka saddex kun oo kalena ay dhaawacmeen tan iyo sannaddii laba kun labaiyo labaatan darawallada tareenada ayaana maanta xiran jaakadaha difaaca iyagoona ishubeeyey si ay uga hortagaan weerarada uga imanaya dhanka ruushka haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markana milacsanno warbixin ka hadlaysa maxaa trump u hirgelay sanadkiisii ugu horreeyey ee kursiga aqalka cad wargeeska washington post ayaa daabacay warbixin uu ku falanqeynayo sanadkii ugu horreeyey ee donald trump ee kursiga aqalka cad ma sidii uu filayey mise si ka duwan maxayse yihiin mowjadaha kala duwan ee isbarbaryaacaya waxay warbixintu caddeynaysaa in tan iyo markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu mar kale ku guulaystay kursiga ugu sarreeya ee maraykanka bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan aysan u hirgelin wax natiijo ah oo la taaban karo taasi cagsigeedna uu maraykanku waqti xaadirkan bartamaha kaga jiro xaaladay isugu jira sicir barar mowjado musaafiriin ah iyo siyaasado dhanka dibadda ah oo isbarkan kuwaas oo khasaare mooye aanan ilaa hadda maraykanka u soo jiidin wax faa'iido ah waxay warbixintu tidhi inkastoo trump uu ku faanaya hadda in uu dhisay rajo dhaqaale iyo awood cusub oo madaxtinimo haddana xogaha iyo ra'yi ururintii la sameeya ayaa muujinaysa in inta badan shacabka maraykanka aysan ku qanacsanayn hogaaminta trump ciwaanka ugu horreeya ee ay warbixintu samaynaysa waa musaafuriinta soo galootiga iyo muranka baahsan ee taagan tan iyo markii uu soo rogaalceliyo trump waxay warbixintu leedahay donald trump waxa uu sanadkii ugu horreeyey ee uu ku sugnaa kursiga aqalka cad kiciyey xaalad ilaa hadda taagan waana tarxiilka uu ku samaynayo soo galootiga aanan haysan sharciga waxa uu ku dhawaaqay inuu doonayo in uu tarxiilo ilaa hal milyan oo qof weliba wakhti kooban middanna waxay maraykanka u horseeday mashaakiil waaweyn waxaana maxkamadaha qaarkood ee maraykanka ay ku tilmaamayaan qaabka deg dega ah ee uu trump u adeegsanaya si dadkan uu dib ugu celiyo waddamadooda in ay tahay mid sharci darro ah trump ayaanan middaas u joojin waxuuna ilaa hadda halkiisa ka sii wadaa ayay warbixintu tiri bartilmaameedsiga uu ka sameynaya magaalooyinka waaweyn ee maraykanka si uu uga dhabeeyo hadafkiisa ah in dalka uu ka saaro ilaa hal milyan oo qof daraasad uu sameeyo david beer oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee cato institute ayaa muujinaysa in boqolkiiba shan keliya ay yihiin dadka dembiyada ka galay maraykanka ee la musaafurinayo halka sagaashan iyo shanta kale ee hartay ee maraykanka laga tarxiilayo ay yihiin kuwa aanan wax dembi ah lahayn gudaha waddankaasina ku noolaa sannado fara badan sicir bararka iyo siyaasadda dhaqaale ee trump dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo trump waxa uu qaaday tallaabooyin canshuuro ah oo si aad ah u sarreeya kuwaas oo ka dhan ah waddamada ugu waaweyn ee dunida wax soo saarkooda loo dhoofiyo oo uu shiinuhu ugu horreeyo wuxuuna madaxa aqalka cad ku doodayaa ayuu wargeysku yidhi in dib uu u soo noolayn doono warshadaha maraykanka laakiin natiijadu waxay noqotay in qiimihii badeecadaha iyo adeegyadii ay si aad ah u kordheen gudaha dalka maraykanka iyadoo qiyaasuhu ay sheegayaan in qoys weliba oo ku nool maraykanka oo wixii hadda ka dambeeya qiimihii uu biilan jiray ay ku kordhi doonto lacag gaaraysa kun iyo siddeed boqol oo dollar haddii mar maraykanku uu kordhiyo canshuurtiisa dibadda ayayna warbixintu tibaaxaysaa in shirkadihii ameerikaanka ahaa iyaguna ay sare u qaadeen qiimaha badeecadahooda siyaasadda qallafsan ee dibadda iyo isku muujinta mid guulo fara badan soo hooyey marka laga hadlayo qodobkan waxay warbixintu tibaaxaysaa in trump uu sanadkiisii ugu horreeyey ee kursiga uu ka buskiciyey goobo kala duwan marka laga hadlayo siyaasad ahaan isagoona faragelin ku sameeyey xiisado kala duwan si uu isugu muujiyo nabadoon heer caalami ah oo soo afmeeray xiisado kala duwan waxaa ka mid ah xiisadaha trump uu soo farageliyey dagaalka khaza iyo hardanka u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin washington post ayaa caddeynaya in trump uu doonayey in uu soo afmeero dagaalkan si uu isugu muujiyo halyey nabadoon ah balse taasi uma hirgelin ayuu yidhi wax welibana uma aysan qabsoomin sidii trump uu ku haminayey dhinaca kale waxa uu madaxweynaha maraykanka faragelin ku sameeyey xiisadda ruushka iyo ukrain oo ilaa hadda iyadana taagan taasoo intii kambeynkiisii doorasho uu ku guda jiray uu ka dhawaajiyey inuu ku soo afmeerayo muddo afar iyo labaatan saacadood ah dhanka kale trump waxa uu bartilmaameedsaday sanadkiisii ugu horreeyey ee kursiga aqalka cad dalka venezuela isagoo bilaabay weeraro ka dhan ah xukuumadda uu hogaamiye nicolas maduro oo uu ku tilmaamayo mid daroogada ka ganacsata xiisadda xukuumadaha caracas iyo washington ayaana waqti xaadirkan maraysa meel falanqayaasha qaarkii ay ku tilmaamayaan in ay soo dhowaatay xilligii ay foodda isdari lahaayeen sidan ayuuna xukunka trump sanadkii ugu horreeyey ku soo afmeermay guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
أرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها